taswiirta sagaalaad maalin ayaa butros wuxuu u tegey meel la yidhaahdo joppa oo markaasi waxa u tegey saqafka ugu korreeya si markaasi halkaasi uu ugu tukado markii butros uu halkaasi ku tukanayay ayaa waxa uu arkay aragti aragtidaas oo ahayd maro ay ku jiraan xayawaanno fara badan oo samadda ka soo degaya markaasi sharciga ama dhaqanka yuhuuddu waxa uu ahaa in aanay cunin xayawaanka maradantan ku jira markaasuu butros maqlay cod codkaas oo ku lahaa istaag dil xayawaankan oo cun butros waxa uu garanayay in uu ilaah la hadlayay laakiinse weli waa uu yabanaa waxa uu ilaah samaynayo markaasuu wuxuu yidhi maya samayn kari maayo sida tan maxaa yeelay daahir ma aha dhaqankeennuna ma aha in aannu cunno riyada noocaasi ah butros waxa uu arkay dhowr jeer oo waxa uu yidhi ilaah muxuu ula jeedaa waxa tan saaxiib miyaad fahantay macnaha riyadan markaasi ayaa ilaah la hadlay oo uu ku yidhi waxaa kuu soo socda saddex marti ah kaac ka hortag oo salaan butros hoos ayuu u dhaadhacay si uu ula kulmo oo waxa uu arkay saddex nin oo ka socday qabiilka jentileska oo markaasi butros waa uu fahmay macnihii loola jeeday riyadaasi sharciga yuhuuddu waxa uu ahaa in aanay ku dhex darsamin qabiilooyinka kale hataa aanay casuumin qabiilooyinka kale oo ay ku casuumin guryahooda waxaa markaasi butros la tusayey hataa sida ay yuhuud u aaminsan yihiin qabiilada kale in aanay daahir ahayn iyaga oo sidaas ah ayaa haddana waxay u baahan yihiin in ay maqlaan waxa ku saabsan ciise masiix ama ereyga saaxiib akhbaarka ilaahu waa akhbaar u yimid qof kasta